horta bismillahi raxmaan raxiim horta dadka meesha ku shiray go-aanka ka wada gaaray in ayna caasimadii ama gobolka banaadir oo laba milyan iyo bar ay ku nooshahay gobolka ugu dadka badan oo ugu dhaqaalo badan dadka madaxda ah ee isla gartoo ku heshiiyey inayna siyaasadda door ku yeelan aqalka aqalka odayada anu aqal sare ma dhahahayo sababtoo waa marin habaabin aqal sare in la dhaho aqalka odayada waa in la dhahaa sababtoo aqalka baarlamaanka ama aqalka shacabka ka awood badan aqalkaan la sheegayo weli hadda sharcigiisa xataa ma samaysna oo wuxuu qaban doono inay u badan taha laga yaabaa isku taqraar la isku taqraaro sida madaxweynaha ra-iisul wasaare isku taqraaran yihiin in baarlamaanka wixii ka soo baxa uu kandido isku taqraarnamaan bay u badan taho soomaaliya meel ay u socoto la waayo meel ay u dhaqaaqdo la waayo sababa u yahay marka inaanba waktigiisii la joogin baan horta u maleeyaa oo aqalka sare inaan waktigiisii la joogin laakiin midaan kuu sheegin dadka madaxda ah ee ummaddan mas-uuliyadda u hayay ee isku afgartay ama ku heshiiyey laba milyan iyo bar in ayna wax xuquuq siyaasi ah ku lahayn aqalka sare siday u yaqaanaan aqalka odayaasha sidaan u aqaano in waxay ahayd garasho xumay ahayd iyo iyo aragti aada u gaaban bay ahayd waxaana muuqanaysaa in ayna ummaddani maslaxadeeda ayna ka fakerayn ay ka fakeraheen maslaxadahooda shaksiga ah inay u muuqateen inayna ka fakereen ummaddan maslaxadooda marka waxa reeba waxay ahayd maslaxad ummadeed lagama fakerayne waxaa laga fakeraya maslaxad shaksi baa laga fakeraya taas ayaa looga reebay marka sidaasaan aaminsanaha anigu waata hadda muqdisho waxaa ku shiraya madaxdii horey go-aankan u gaaray marka shacabka muqdisho maxaa la gudboonaa isleedahay guddoomiye wallaahi fiiri waagii ingiriisku sidaad ku aragtay facebookeyga waagii ingiriiska uu xukumay maraykanka ee lagu kacahayay sloganada la isticmaalayo waxay ahayd no taxation without representation canshuur ma dhiibayno ilaa aan wakiillo yeelano wakiilo aan ku yeelano siyaasadda anigu waxaan qabaa dadka reer banaadir in ay arrintaas qabsadaan sababtoo ah haddii loo diiday in ay wakiillo ku yeeshaan siyaasadda asbaab keenaysa ma jirto inay canshuur bixiyaan oo dowladooda ay ay ay lacagtoodii ay bixinayan canshuurta ay bixinahayeen ay ay ay ku dhisnaato mana ma suuragal maaha marka waxaan leenahay dadka reer muqdisho rightska waxa xaqa ad u leedahay lama baryo rightska waa la waa la qaataa waxaad xuquuq u leedahay waa la qaataa lama baryo marka baryo maaha isii isii maaha waxaa waye waxaan xaq bay u leeyihiin qofka waa waa waa dastuuri waa xaq dastuuri ah qofka ka joojiyeyna wuxuu jebiyey dastuurkuu jebiyey qof marka dastuurkiisii aan ixtiraamaynin oo la dhahay dadku xuquuqdooda xuquuqda dastuuriga ah inay wax doortaan bay leeyihiin in la doortayna leeyihiin dhahay laba milyan iyo bar wax ma dooran karto wakiilna ma yeelan karto aqalkana wax kuma yeelan karno waxaa weeye wax wax laga baryo ma jirto wax laga sugana ma jirto garashana malaha marka waxaa la rabaa dadka reer banaadir inay tastaan waan ogahay qabyaalad iyo hebel baa madax iyo hebel ay waxbay ku dadaminahayaan war meeshaan taariikhdaa qormaysa taariikhda qormaysa waxaa weeye weligaa sidaasaad ahaanaysa aqalkan siduu u dhismay noqonaysa marka dadka reer banaadir waxaa laga rabaa inay go-aan gaaraan odayadooda iyo xildhibaanadooda iyo kaabaqabiiladooda iyo ogaasyadooda iyo imaanadooda waxaa dhan intay isu yimaadaan hal mawqif halkaas mawqif waa maxay waxaa weeye no taxation without representation canshuur ma bixinayno shil ma bixinayno ilaa aan wakiillo yeelano waa arrin cad oo qof kastana fahmi gaalada waa fahmi kartaa qof kastana waa fahmi kartaa marka hadday aamusaan oo mid la kala gadgado oo odayaal halkaan la geeyo inta la kala gado hadda weligeed sidaasay ahaanaysaa darsan wuxuu raadinahayo ma jirto wax gaara oo raadinayo ma jiro ummadan xuquuqdoodii in loo hadlay ahayd waxuu hadlayna ma jiro waa laga aamusay ummadan marka ceelna uma qadna cidna uma maqna ayaga marka waxooda inay soo dhacsadaan waaye mana xuquuqda aad leedahay dastuuriga ana baryo laguma soo qaatee waa la waa la qaataa waa la qabsadaa waxyaabaha dadku sida weyn isku weydiinaya waxaa ka mid ah muqdisho iyo caasimadii dalkaba waa laga saaraya aqalka sare oo xubno kuma laha laakiin haddana somalilan oo mar hore ku dhawaaqday in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale ayaa gobolladii kale xubno dheer marka xubnahan maxay samaynayaana is leedahay
arrimahani waxaa weeye arrimo waxaa weeye la quursaday dadkan oo quursi waa la quursaday waa gobolka banaadir waa gobolka keliya canshuur bixiya ee dowladda canshuurteedu ay isticmaasho wey dowladdan federaalka ah ee four point fiveka ku dhisan ee maaragtay ee qabyaalada ku dhisan ee meesha keliya ee bixisa lacagteeda ee lacagteeda canshuurteeda laga bixiyo wey because canshuurtaas laga bixinayo ayaa hadda marka dekeda muqdisho ay ay lees in la isticmaalo tahay sababta canshuurtiibaa badan dowladdiibaa degan sooma gara meelihii kale lama tartami karto kulama tartami karto dadkan marka waa la dulmiyey dulmigana waa la iska qaadaa dadkan waxaan leenahay war inta khuraafaadkan iyo qabyaaladan iyo hebel hebel iyo ud hebel asagaa shaqaysanaya idin kuma shaqaynayo inaad inta iska daysiin aad maaragtay xuquuqdiina soo dhacsatiin xuquuqdiina ha uga fadhinina qof siyaasi ah oo dana siyaasadeed iibsanaya hawlaga ha uga fadhinina xuquuqdiina aada leedihiin waa inaad soo ceshatiin berrito aqalka sare go-aanka uu gaaro wuxuu raad ku yeelanahayaa ilmahaaga wuxuu raad ku yeelanahayaa naftaada wuxuu raad ku yeelanayaa gurigaaga wuxuu raad ku yeelanayaa wax kasta oo maaragtay adi danahaaga raad ku yeelanahaya marka waxaadan cod ku lahayn ama aadan tala ku lahayn ama aadan ka qayb gelin ka waran haddii lagugu fuliyo marka ee lagu dhaho sidaasaad go-aankaasuu soo gaaray aqalka sare haddii lagu dhaho ka waran marka waxaa weeye shacabkani ha ka kaco hurdada waxaan leeyahay si salmi ah oo nabad ah ha ku diidaan in ayna ogolaanin waa inay sameeyaan arrinta ugu horeyso salmigana waxaa waay tujaarta waan ognahay danahooday ka shaqaystaan tujaartan waxaan leenahay dadkaan wax ka gadatiin dadkaan xuquuqdooda loo diidahay wey waxaan leenahay tujaarta iyo waxa dhan intay isqabsadaan hadda han ma dhiibayno xanshuur ma dhiibayno ilaa aan ka yeelano wakiilo ku yeelana aada soo qortiin aqalka sare canshuur ma dhiibayno in la dhaho ha aragno marka dawladda kuwa diidahaya in xabar la siiyo banaadir la siiyo hala arko marka lacagta meesha laga keenayo lacagta xildhibaanadan la siiyo iyo lacagta kuwa hadda shiraya la siiyo iyo lacagta hoteelada lagu dejinayo lacagta siyaaradaha lagu kareynayo dhan muqdisho ka soo baxdaa meel kale kama soo baxdo waa taa sidaa sheegtaba dowladdu waxay ku tiirsan tahay oo boos fiican u jooga dhaqaalaha ka yimaada gobol caasimadda ku shaqeysa muqdisho marka ma is leedahay dadka ku nool magaalada muqdisho oo hadda aqalka sare u doodaya waxaa saameyn ku yeeshay in muqdisho ay caasimo tahay iri lacagtan gobolka banaadir waa kasoo baxdaa gobolka banaadir gobolka banaadir dadkiisa ma sarifaan iri yaa ugu sareeya yaa ugu sareeya executive-ka fulinta yaa ugu sareeya fulinta dawladda fulinteeda yaa ugu sareeya fulinta dawladda yaa ugu sareeya okay yaa yaa yaa yaa wasiiru maaliyaa soomaalidu maxay soo inatiraysaa yaakhi yaa yaa lacagtan sarifkeeda inay bixiyaan dadka gobolka banaadir lacagta way bixiyaan laakiin yaa awooda inay qarash gareeyaan yaa haysta maaha mogta waa waa qabaailka kale wey haddaad fiiriso mogta marka aniga lacagtii baan bixinahayaa adna waad sarifaysaa oo saa doonto ayaad ugu takrifaleysaa oo adigaa bixinahaya iimana ogolid maqaam siyaasiya iima ogolid oo inaan siyaasadii ku yeesho representation ku yeesho hadde ximaar miyaan ahay anigu ximaar baan markaas ahay dameer la rara ayaan ahay dameer la rarahayo ayaan ahay ee malab saaran yahay ina arkaynin malabka saaran aan garanayn baan ahay marka dameernimadaas mar waxaa la rabaa dadka in la iska celiyo maaragtay waxaa dadka halkaan dhigayna waa dadka madaxda waabaa halkaan dhigay wakiiladooda xildhibaanada waabaa halkaan dhigay tujaartooda halkaan dhigtay odayadooda halkaan dhigay salaadiintooda iyo ugaasyadooda iyo boqoradooda iyo iyo maaragtay iimaanadooda halkaan dhigay marka haddii marka iimaankii iyo boqortooyadii iyo maxay ahay talooyinkii iyo maxay odayadii iyo madaxdii iyo ay ay idiin hadli weyday ee xuquuqdiini ay iibiso ay geysay u iibgeysay maslaxadooda gaarka ah shacabku marka waxaa waaya inuu cishto wey arrintaas waa ta arrinta aqalka sare markaan usoo laabanno aqalka sare horey dadka soomaaliyeed uma aysan aqoonin baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii ayaa dood ka taagneed isqabqabsigeeda aada u badnaa marka waa qeyb kale oo iyana culeyskeeda leh ma la dhihi karaa arrintan
aqalkan sare fiiri aqalkan sare waxaa lagu alifay fiiri aqalkan sare iyo federaalka iyo prime minister iyo madaxweyne isku awood ah waxaasoo dhan waxaa lagu alifay shirkii nairobi loo fadhiyey ee labada sane la fadhiyey lagu soo dhisay dowladda federaalka la sheegay kumeelgaarka ayaa aliftay waxaa alifayna waa cadow soomaaliyeed waxay rabaan yidhi prime minister la magacaabahayo madaxweyne ka amar qaadanaya uusan ridi karin odagay saddex prime minister baa la bedelay kii saddexaad wey hadda ninka hadda meesha ku fadhi kii saddexaad wey sanad kasta prime minister baa la yani dowlad goormay horumar gaaraysa goormay shaqo qabanaysaa haddii haddii xukuumaddiiba sanad ay ay bedelmayso waxaasna waxaa weeye waa khilaafka dhex marahaya madaxweynaha iyo prime ministerka khilaafka dhex marahaya wey marka laba nin oo isku taagan oon isxukumi karin weeye oo maaragtay aan aan kala adkayn oon isbedeli karin weye madaxweynuhu wuu magacaabi karaa laakiin kama qaadi karo waa mid hadda waxay nagu soo kordhiyeen awal marka mid saddexaad baa jiro baarlamaan baa jira oo rabay labadooda markay isqabsadaan baarlamaan la geynahayo oo kala reebahayo ama prime ministerka eryahayo ama madaxweynaha eryahayo ayaa jiray hadda waxaa loo sameeyey aqal sare aqal la dhaho aqalka odayaasha ama aqalka sare siday u yaqaanaan aqalkaasi waxaa waaya baarlamaanka wuxuu soo kala reebay haddana diidi marka waxaa isku khataarmahaya baarlamaankii hore iyo aqalka sare waxay ku tilmaamahayaan baa isku khataarmahaya kan wuxuu soo gooyo kanaa diidahaya madaxweynaha wuxuu soo gooyana prime ministerkaa diidahaya prime ministerka wuxuu soo gooyana madaxweynaha diidahaya madaxweynihii prime ministerkii markay isdagaalamaan ee baarlamaankii la geeyo hadduu baarlamaankii prime ministerka shaqada ka qaado aqalkii sare ayaa diidahayo dhahaya kama qaadi kartiin marka waxaa waa waddan loogu talagalay inuu ishaysto uusan sharci dhowrin uusan weligiis fadhiis ka kixin sanadkii kasta la bedelo xukuumad la bedelo halkaas taas wey wax shaqo ah oo u yaala aqal sare wax shaqo ah iyo wax uu soo kordhinahayo iyo wax uu qabanahayo ma qorna fiiri waxa waxaa la rabaa marka hore in la daraasadeeyo oo laga fekero muxuu qabani maxaad ka imaanaysa shaqadiisu ma qaban shaqaduu qabanaya kan hadda ma qaban karaa waxaas in laga fekero bal hadday haddana dadka soo dooran lahay waxbay ahaan lahayd aqal sare oo dadkii ayna soo dooran oo si dimuqraadiyad aan lagu soo dooran ee la dhahay guddoomiyaha gobolka gobolkaas guddoomiyaheeda ama madaxweynaheeda ayaa soo xulahaya dadku rabo oo soo magacaabahaya taas ma jirto maamul ma aha waxaasi wadankan waa lagu kala dirahayaa waxay kamid tahay siyaasadaha loogu talagalay wadankan in lagu kala diro wadankan in lagu burburiyo soomaaliya oo dhan jiritaankeeda in lagu burburiyo waxaana loo adeegsanaya dad soomaaliya oo midabkeena loo codkeena leh oo madax ah oon tale u dhiibanay ama ay u adkay oon tale u dhiibanay laakiin dad kale u dhiibeen waxaasay u eg tahay marka waxaa waye ummadda soomaaliyeed aqal sare hadda uma baahna waa haddii runta laga hadlo aqal sare oo sharcigiisii la dejin oo berrita aan loogeyn waxaa kala qabsan doona aqalkan kale iyo aqalkan kale kala qabsan doona oo sida loo kala bixinayo ayna jirin oo sharcigii kasoo horjeeda sharci firi constitution wuxuu dhigayaa dastuurka wuxuu dhigayaa aqalka sare waxaa samaynahaya maxkamadda constitutionalka maxkamadda oo dastuurka samaynaysa maxkamadii dastuurka ma dhisna ko waxaan dhisnayn golihii golihii golihii adeega golihii adeega ya garsoorka golihii adeega garsoorkaa soo qabanaya golihii adeega garsoorka ma dhisna yaa qayaa qabtay marka waa fawdo sharci burbur la burburinayo waa wadan aan la rabin inuu sharci ku socdo ee qof kasta hawadiisa uu ku socdo awey taas taasna khatar bay ku tahay waddankana laakiin waxyaaba badan oo khatar ahaa la samayn ilahay waa ummadan u maqan ilahay waxaan leenahay inuu godadkan cadowga uu noo qodahayo mugdiga ah uu noo qodahayo adeesooyinka ku jiraan inuu ilaahay ummadan ka saaro masaakiinta ee la dulminahayo labada afar iyo labaatanka saan la dul saaran yahay ilahay ka baadiyaa ilaahay uga rajeynayna